deegaanka bilicsan waa mid ka mid ah deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo deegaankan ayaa waxaa ku nool dad barakacayaal ah oo ay saameyn ku yeelatay abaarihii isxigxigay ee ka dhacay dalka hay-adda kaalmo oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala dalka ayaa waxay deeq raashiin afurin ah gaarsiisay soddon qoys oo ka mid ah waayeelada deegaanka dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka barakacayaasha ee ku nool deegaanka bilicsan ugu horreyn guddoomiyaha deegaanka bilicsan mudane cabdirasaaq ah ayaa qaybinta raashiinka kadib warbaahinta la hadlay waxa uuna ka warbixiyey duruufaha ka jira deegaanka deegaankan bilicsan dad badan baa kusoo barakacay oo duruufo dagaalo iyo abaaro soomaaliyeed baa meesha yimid dadkii dee xaalad waxaa lagu jiraa maxaan ku dhahay aad u adag bil ramadaan waa lagu jiraa nimanka qaar allaha siiyo soddon qoys oo weliba soddon waayeela ah dad indhoola ah dad curyaamo ah yaa runtii maxaan ku dhahay yaan kasoo xulnay soddon qoys duruufo adagaa iska jirta dadka ilaa dhowr boqol oo qoys waaye ilaa lix boqol todoba boqol bay gaarayaan waana dad meesha kusoo barakacay oo abaarihii iyo dagaaladii saameyn badan u geysteen waa dad aan runtii aanan waxba haysanin indhihiiyaa kulley ku aragtaan oo dadka hadda meesha fadhiyey xaalad adag baa dadkii ku jira marka ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan leeyahay nin kasta oo dee maadaama lagu jiro bishii ramadaan ee khayrka badnaa nin walba inuu de xagga ilaahay uu sadaqad u baxsado sadaqada wax badan baa lagu daaweeyaa ninkii qofka xanuunsan sadaqadaa lagu daaweeyaa ajirkana dee waa loo labalaabaya bishan ramadaan waxaa waaye marka in loo loo lagu dadaalo oo juhdi badan laga bixiyo oo maxaan ku dhahaa wax la sadaqaysto qofkana wixii uu sadaqaysto buu leeyahay dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ayaa dhankooda ka hadlay iyagoona ka mahad celiyey deeqda la soo gaarsiiyey
cabdi ah tuulada balacsan joogo raashinaa nala soo gaarsiiyey intayna soo gaarsiisay intay soo dhiibtaba allaha barakee ilaahay idankii sadaqa qarintooda adduunya allah ugu dhigo xoogooda allah u fur hantidooda allah u fiicnay ilaahay idanka owlaad ay leeyihiin allah u bariyaa fiicantada ay leeyihiin halka waxaan nahay balacsan odayaashii joogay oo masaakiin tahay qaxootigii joogaan nahay waxay raashiin oo afuraal eh oo wanaagsan loola keeno sadaqa eh intay sadaqaysatana allaha liibaana annagana allaha nagu liibaana meetida dhashay ciddaas oo nasbi nikax la wadaagtay allaha allaha gaadhsiiye